waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali guud ahaan manhal jarata organization waa urur weyn oo qeybo kala duwan leh laakiin aniga khaas ahaana waxaan ku jiray qeybta caafimaadka manhal care health ayaan ka mid ahaa gaar ahaan caafimaadka indhaha marka waxaan ka soo shaqeeyey manhal isbitaal ay ku leedahay hargeysa oo weyn oo la yidhaahdo manhal special hosbital oo dhakhaatiir kala duwan ka shaqeyso oo sida cudurada guud qaliimada cudurada dumarka habeen ku dhaca iyo indhaha si gooni gaar ahaanka indhaha wuxuu ahaa waa referal clinic oo wadanka oo dhan haddii soomaali geesyada kala duwan min muqdisho ilaa iyo gobolada dhexe gobolada bari looga yimaado ilaa iyo clinic shanaad looga yimaado ururkaas somfila waxaa la abuuray ki ilaa hadda wuu shaqeeyaa haddaan si good ah ilaa iyo konton kun qof konton kun qaliima oo indhaha kataracta iyo galakoomaha ayaa ilaa hadda la sameeyey welina hoosh way socotaa haddana wuxuu isu bedelay inuu noqdo xarun lagu tababaro dhakhaatiirta ka shaqeyn doona indhaha oo postgraduate education ka hela qaar badana waddan gudihiis jaamacadaha ku soo baxay ama kuwa dibadaha kasoo dhameeyey markay yimaadaan ayaa waxay ku qaataan koorso laba sano ah si ay u noqdaan dhakhtar qalin indhaha hadda markii ugu dambeysay january waxaa kasoo baxday lix dhakhtar oo hadda gobolada dalka ka shaqeysa waa gartay hadda australia waxaad dhowaan kaga dhawaaqday urur cusub oo la yidhaahdo i for horn of africa marka ururkaas maxaa kugu dhaliyey maxaase waxqabadkiisu noqon doonaa ururkaas mar haddii aan ka mid ahaa dadkii howlaha caafimaadka garaa indhaha ka soo shaqeeya waddankii aan la socdo dhibaatooyinka waddanka ka jira intay gaarsan yihiin iyo xalla culeyska saaran dhakhaatiirta iyo baahida jirta marka markaan imaaday waddankan oon arkay fursadooyin badan oo ka jira waddankan oo soomaali badan ay degan tahay oo waddan horumare uu yahay oo xagga cilmiga iyo qalabka wax badan aad man ugu hormarsan soomaaliya marka waxaas dhahay bal maxaad samayn kartaa si aad waddankii hooyo uga caawisid marka ururkan ayaa sameeyey oo magacaas wata ay fadahoon marka ururkaas howlahu qaban karan ama u qaban doon waxaa ka mid ah baahida caafimaadka si guud horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka faqriga laakiin hadda xilligan aan joogno waxaan xooga saarayaa caafimaadka indhaha gaar ahaan cudurada indhaha ku dhaca maadaama aan baagarankagu yahay maxaa lalahaa arrintaas anfiilkaas waa garta marka baahida indhaha ku dhacda iyo cudurada indhaha ku dhaca oo dadka qaarkood ay u indhabeelaan baahidaasu intee la egtahay kulataa soomaaliya maadaama aad ka soo shaqaysay haddana aad aada isku dayeysid inaad wax ka qabatay warbixin ay bixisay haa-idda w h o world health organization waxay ku tilmaantaa in soomaaliya xilkan la joogo ay ku nool yihiin ilaa boqol iyo afartan kun qof oo indhaha indhoole ah ama argis aada u hooseeyo tan kalena waxay kula sheegaan in sanadkiiba ay kusoo beeri karto kun iyo afar boqol oo qof oo kale oo cusub oo kees cusub ah marka baahidaas ballaaran ma aha wax hadda xilidan dhow la dabooli karo ama soomaalida maxaa lalaha awooddeeda ay ku dabooli karto marka waxaas iri uun maxaa lalaha arrimahaas wixii laga qaban karo maxaa lalahaa kulib la kaashada maxaa lalahaa mujtamacan la jooga tan kalena su-aashaada oo ahayd cudurada soomaalida marka laga hadlaayo maxaa arag la-aanta qayban badan ilaa shan qaybood oo waaweyn ayaa ka hoos gareeya laakiin anaga xaggeena kule waxaa noogu daran xanuunka la yirahdo katarag oo badanaa dadka waaweyn ku dhaca oo markay da ay gaaraan ilaa afartan wax ka sarreey iyo cudur kale oo la yirahdo galwkooma waxaa kaloo jira dad oo baahan muraayada ama okeelo ada in loo qoro waxaa kaloo jiri kara waxaan diabetic ay keentaan dadka diabetic qabo ama diabetic retinopathiya iyo xanuuno kale oo badan ayaa jiri kara oo sida dhaawaca indhaha gaaray iyo wix lamid ah laakiin anaga lahadda laakiin xilligan la joogno waxaa problemka ugu weyn uu ka imaan karaa waa cataract waana waana daaweyn ayuu leeyahay waana waana fududdahay marka waa qaliin qaadan kara adig fifteen twenty minute qofka uu aragiisa uu dib looga soo celin karo kostigiis ma badna waa gartay waxaa sheegtay boqol iyo afartan kun oo qof inay ku noolyihiin soomaaliya ama indhala ama aragtidooda aada u yar tahay marka laga reebo ururkaaga iyo ururkii manhala hore oo la soo shaqaysay dalku ma leeyahay dhakhaatiir ku filan hay-ada caafimaad oo n g o ya oo caawiya dadkan marmar waxaan maqalnaa in hay-ado dibadda ka yimid inay dadka qaar indhaha u fiiqeen baahidaas see loo kaafiyan karaa kulata horta dhakhaatiir way joogaan laakiin si kastaatala kuma filna wadanka guud ahaan soomaaliya oo kale waxaa loo baanay ugu yaraan inay haysan karto konton ilaa boqol dhakhtar oo indhaha ah haddana kuley saanfila tobaniyo ma dhaafsana wax gudaha jooga hay-adaha caawin caawinta u imaadaan kuley maxaa lahaa ma ka fakari karaan baahidaas laga yaabo sanadkii in in kun laba kun oo qof ay helaan kaalmo ay helaan markaan ka hadlayno waa boqolaal kun baan ka hadlayna laakiin waxaa kaalmo heli kara kama kama badan mana kama badnaa dhowr kun marka weli baahida muddo muddo fog way jiri doontaa waa gartay labada cuduroo ugu waaweyn oo aad sheegtay inay dhaliyaan indhala-aanta oo ah katraga iyo galkoomada ma yihiin wax laga hortegi karo dadka goormay ku dhacaan soomaalidu ma kaga badan tahay caalamka intiisa kale haddii loo barbardhigo ama dunida saddexaad oo kale horta labadaas cudur horta labadaba kahor kahortag ma laha laakiin waxay leeyihin ka dabatag gaar ahaan xanuunka galkoomaha waa xanuun hataa soomaalida aysan fahamsaneen magacaas magaca ajnabi hataa magac soomaali si loogu magacaabo ma jiro mana aha xanuun qofka uu dareemi karo keli wuxuu dareema araggii markuu baabao uu arag uu waayo unbuus dhahaa walwal maxaa ku dhaha dhakhtar aad laakiin xilligaas waa xilli dambe oon waxbaa loo qaban karin qofka waxaa aada u habboon xanuunkaas markuu bilaaw yahay hada in la helo si daawo oo caabin karta caabin karta loo ama qaliimo caabin kara loo qoro si kastaba ahaatee xanuunkaas markuu xilliga dhakhtarku imaado wixii tegey lama soo celin karo waa neerfaha ariga hadduu dhinto lama soo nooleyn karo laakiin intuu yaro noolyahay intaa harsan ayaa lasii badbaadin karaa iyadoo ama daaweyn loo isticmaalo ama qaliimo loo isticmaalo marka kaas aad buu maxaa soomaalida maana ugu badan yahay guud ahaan dadka afrikaanka aad ugu badan yahay labada xanuunba dadka afrikaanka ayaa aad ugu badan yahay marka loo fiiriyo dadka yurubianka ada waxaa la yirahda ilaa saddex jeer ayay kaga tir badan yihiin dadka madow dadka afrikaanka maadaama anaga afrikaan ahan afrikaan ku nool nahay waa wax la xiriir climatekan ku nool nahay iyo habnololeedkeen la xiriir weya labada cudurba waa sidaa mana aada u badan yihiin soonaha adi man aan ku nool nahay waa gartay marka ma jiraan dadka qaar aan soomaaliya waxba looga qaban karin oo markaas u baahan ama farsamo casriga soomaaliya oo lin ama dhakhaatiir gaarahoo xirfadii loo baahnaa aan lahayn soomaaliya inaan laga heli karin aada iyo aad aaday u badan yihiin xanuuno badan oo waddanka gudihiisa wax loogu qaban karin sida waxaa jira xanuun kansar oo indhaha ku dhaca oo la yidhaahdo retina balastoma badanaa carruurta ku dhacaa laba jir ilaa iyo lix jir meelahaas ayuu ku dhacaa waa kansar waana fahmi karta kansar markaa ku dhaca waddanka gudihiisa inaan waxba loogu qaban karin wuxuu u baahan yahay qiimo terabi ex maxaa lahaa shucaac lagu sii daayo iyo iyo qaliimo neurosurgery waxaas oo dhan waddanka marka ma jiraan waxaa kaloo jira maxaa laa qaybta hore ee indhaha waxaa laa cornea corneas hadday xumaato sida caadiga qof kale oo dhintay ayaa laga soo qaadaa ayaa loogu bedelaa halkan aan joogno laakiin waddankan cilmigaas iyo qalabkaas ma jiro mar haddii corneas uu qofku ka xumaado oo cad ka fulo corneas cid wax u qaban karta ma laha waxaa qasabka in kule wadamada dibadda loogu raadiyo marka xanuun dhowraa jira oo tiro badan oo aan waddanka wax lagu qaban karin laakiin aniga waxaa wadanka gudihiis aan waxaan qaban karin waa labada kale aan ka hadlay
waa gartay hadda ururkaagu halkan aad ka aasaastay hadda waddankaad joogtaa howlahaaga u horreeya maxay noqonayan xagees ka bilaabaysaa horta ururka waan aasaasay laakiin ururka weli urur oo howlgal oo shaqeynaya oo maxaa la yaqaano oo soo caanbaxe maaha marka waa hadda waa safarka ugu horreeya aan ku tagay waddankii oo maadaama muddo shan sana aan ka maqnaa kulley inaan soo wareysto aan la kulmo dhakhaatiirta howsha wada iyo maxaa la xaaladsi ay tahay aan soo ogaado oo aan la soo noqdo macluumaad wanaagsan oo hadda halkan ad ciddii kula danaynaysa aan ka siin karo maxaa la jawaab waafi ah su-aalaha haddii wax lii weydiiyo isla markaana intaa labada wiig aan joogo wixii karaankayga aan qaban karin adaan soo qabto aan ogaa la kaashanahay dhakhaatiirta mandha oo gudaha jooga
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom cau xariijin soomaali